walbarashadu waliba waa gudbinta aqoonta xirfadda iyo sifooyinka dabeecaddu baydhabo waliba kudheeye kulanya uniska kooyan aqoon-yahano soomaaliyeed iyo onalan ku hadalaya dooda kaalinta bahda walbarashada iyo nay soomaalida geeka soomaali weliba ay ku badan soddon sannadood iyo ku jartay walbarashiyo gacantiyo ka hayaan shakhsiyaad isxilqaami brofesor ibraahim bursaliid iyo goobta waliba soo ku jeeday muxaadaro la xiriirta aas-aaska walbarashada soomaalida kaasousa martada kahaya sheegay in qeybooyinku ku koobayin walbarashada iyo inay kaalanto diinta islaamka kaleto walbarashada
bahda waxbarashada ayaa la dhahaa saamilayda oo dhan macalimiinta kuuka ah ardayda ku jirta maamulada jaamacadaha iyo bahda waxbarashada oo dhan inta ku abtirsata ama hadday ab ahaan lahayd ama ay aqoon ahaan lahayd ama ay aqool iyo uxiraysi iyo xalqaysi hadday ahaan lahayd waxbarasho toosa mid dadbanba saamilayda oo dhan aa la dhahaa waxaana looga baahan yahay kaalin ahaan in soomaaliyada maanta jirta aan ka saarno oo aan ka dhigno soomaaliya qarniga ku ilaatana tartami karta oo soddon iyo saddexdii sano xeer xumada ahayd oo habsanka ay ka bixi karta marka ugu horreysa waxaan u baahannahay inaan mahadnaqno inaan mahadnaqno see u mahadnaqayna boqorkii in loo noqdo subxaana wa tacaala koobaada iska raba ilaahay lagu ordo keeligiisna lagu ordo meelna aan loo marin ilaahay subxaana wa tacaala manhajkan samaawiga ah ee saddex iyo labaatan sano juhdiya uu geliyey toban iyo saddex sano oo maka qabla alhijra ah oo asaaska islaamka la dhisayo taariikh iyo towxiid caqaa'id iyo samir iyo dacwo siriya ah ku bilaabatay ilaa la is-idmay in wax la fidiyo ilaa markii dambe inta culayska batay ha la hijrooda la yidhiyo abuu xabash inta la soo aaday markii yeman laga soo tallaaba ay soomaalida islaamkii u horreeyey uu soo gaaro zaylac masjid khiblatayn taarikhda markaa fiirisa ataarta islaamka ee gobollada waqooyiga soomaalida markaa fiirisay inaan reer madiino iyo ardulxabashba annaga ka hor muslina markaa fiiris culays dartiis madiino la aaday tobankii sano oo bacdalhijra madiinana aayado dhaadheer oo axkaar oo tafaasiila ilaahay uu soo dejinayay wuxuu ku bilaabay shan aayadood oo yaryar oo uu ku sharfaayo bahda waxbarashada fii suurati alcalam acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illahi raxmaan iraxiim iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أو أهل بجر إن لده إن ليري وح أخريع كدبنا إن لا, لا si dadbanna loogu baaqay in wax la qoro oo qalin la tilmaamay ishaarada kalena ahayd in baxath la sameeyo lianna allah wuxuu baraa insaanka wuxuu baraa waxaysan aqoonin laakiin baxathuu ku baraa inay meel iska fadhiyaan isagama soo dhacdeen inuu baxo aqoontii uu raadayay ku timaadaa shantaas aayadood oo manhajkaa samaawiga oo dhibkaas laga maraya allah subxaana wa tacaala wuxuu ku sharfay bahda waxbarashada mulkigana cid kasta lama siiyo waa mulki soo maha weyn acuudu billahi min ashaytaan qul illaahuma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudillu man tashaa biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir aali cimraan labaatan iyo lix aayadda labaatan iyo lix waa nicmo ka mida nicmooyinka waaweyn oo ilaahay uu bixiyo oo haddii aad tirsaan la yidhi ma ma gaari kartaan ma soo koobi kartaan la yidhi waxaan rabaa qodobka labaad oo aan ku talinayo oo kaalinta muhiimka oo la rabo bahda waxbarashada inay qaataan in uu istaago qofka bahda waxbarashada ka tirsan shan shaqo oo uu macalinka iska leeyahy leanna ardaygu waa macalin soo socda soomaalia scholar in the making so saas maa nadariyada shaqada koowaad maxay tahay in wax la dhigo haddaa arday tahayna wax la barto marka aa wax dhigtid maxaa kusoo xiga waxaa kusoo xiga inaad ardayda a wax u dhigaysid mentor garaysid adi haddaa macalin ahayn maxaa samaynaysaa kuwa kula dhigta oo kaa liita iyo walaalaha kaayar oo guriga jira inaad mentor garaysid oo qiyaado aa u diyaarisid moldi garaysid oo sheeg garaysid shaqada saddexaad waa inaad research samaysid oo adigana aadan ishalmaamin tan afaraad in ardayda la supervise gareeyo lala taliyo wax lala qoro midda shanaad in bulshadiina loo gacan celiyo maanta oo kale in xisad la bixiyo dadka la dhex galo lala sheekaysto masiirka dalka laga doodo jaamacadda wixii lagu kordhin karo qalinjibinta laga qayb galo ardayda la dhiirigeliyo niyadda loo dhisay wixii lamid arrinkaas maxay maxaa asaas u ah marka hooyo hooyanimo ogol la helo qoys caafimaad qabaa soo